xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddi u magacaawday dhacdadii maalin ka hor lagu dilay toban ruux oo dad rayid ah oo ka dhacay deegaanka bariirey ee gobolka shabeellaha hoose guddigaas oo ka kooban xukuumadda federaalka soomaaliya qeybaheeda kala duwan ayaa loogu talagalay inay si rasmi usoo ogaadaan dhacdadaasi islamarkaasina ay la kulmaan ehelada dadka la waxyeeleeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya abuukaate mahdi maxamed guuleed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guddigaasi ay howlgaleen islamarkaasina ay shaqo bilaabeen waxaana uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo qiimeyn doonaan islamarkaasina kasoo warbixin doonaan sida rasmiga ah oo ay dhacdadaasi u dhacday
guddidaasi howlgalkooda waxay bilaabayaan isla maanta berri saa dambe wixii ka dambeeya waxa ay la kulmi doonaan dhinacyaday khusaysay falkaa dhace si ay xog dheeraada uga helaan durban waxay maanta la kulmeen qaraabadii iyo mas-uuliyiin iyo odayaal xildhibaano ay kala hadlayeen falku siduu u dhacay oo ay la soo shireen waxaan ku dadaalaynaa in aanaan marnaba ka nasanin hadday caawa tahay hadday berri tahay mar walba aan la kulanno qaraabadii iyo odayaashii iyo duqaydii iyo ehelkiiba kana shaqayno sidii ilaahay idamkiisa loo duugi lahaa dadkaas geeriyooday allah u naxariisto janatulfirdowsaanu uga baryaynaa ilaahay waa waqti tobankii barakaysnaayo dilxija lagu jiro ayaamu lcashara waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu janatulfirdowsa geeyo guddiduna shaqadooda bilowdo waxaanu ugu baaqaynaa ehelka inay la shaqeeyaan oo gacan buuxda siiyaan guddidaa qaran ee arrintaa baaritaankeeda loo loo saaray dhowaan deegaanka bariirey ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacday dhacdo aada u naxdin badnayd kadib markii dad toban ruux ku dhow ay diyaarado dagaal duqeyn u geysteen kuwaasoo dadka dhintay ay ku jireen dad rayid ah gaar ahaan caruur iyo haween lama oga dowladda federaalka soomaaliya go-aanka rasmiga ah oo arrintan ay ka qaadan doonto hayeeshee waxaa laga dhur sugayaa in dowladda soomaaliya ay faahfaahiso qaabka dhacdadaas ee u dhacday islamarkaasina ay go-aan rasmiga ka qaadato xasan maxamed samatar cowki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho